بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاع asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sida ayay kooxaha muqaawamada filistiin ugu guulaysteen inay soo saaraan dagaalyahanada maanta hortaagan sahaynada maxaa ka naqaanaa wadiiqooyinkaay u maraan barbaarintooda kaalin intay la eg ayeysa masaajidda iyo waxbarashadu ay ku leeyihiin soo saarista jiilkaas xiisadda u dhexaysa labada kuriya oo sii karaar qaadanaysa iyo biyunyang oo qaaday tallaabooyin ka caraysiiyey washington iyo siyool khasaare intay la eg ayaa ka dhashay duufaanta cusub ee ku dhufatay dalka maraykanka maxay tahay duufaantan uu baydhan ka qayla dhaamiyey maxaase ka ognahay duufaannadii ugu darnaa ee qarniyadan soo mara maraykanka ku dhowaad labaatan askari oo lagu dilay weerara mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay ka fuliyeen galbeedka afrika waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan iska horimaadyo u dhexeeya muqaawamada iyo maamulka dabadhilifka ee maxamuud cabbaas oo ka dhacay dhulka daanta galbeed iyo nidaamka abuumaasin oo ugaarsi ku haya dagaalyahanada falastiiniyiinta ah ee hortaagan sahaynada wadahadalladii lagu raadinayey heshiis xabad joojineed oo ka hergala khaza oo fashilmay iyo dhinacyada oo mar kale ku kala tegay wadahadalladii socday qodobadaas iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى waa hagaag waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha rabiicu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa muddo sannad ah ayaa laga joogaa dagaalka ka socda magaalada khaza kaasoo caalamka tusiyey mucjisooyin aysan horay u soo arag bashariyadda casrigan waxaa indhaha dadka gaalada ah soo jiitay islamarkaana ku sababay inay galaan fikir dheer iimaanka gundheer ay xambaarsan yihiin shacabka reer khaza iyo muqaawamadooda kuwaasoo muddo hal san ah ku hor sugan cadowgooda oo ka hubiyo dad badan balse aysan isdhiibin ayna diyaar u yihiin inay sii hayaan waddada ilaa ay guul ka helaan ama shahaado warbixintan waxaan ku eegi doonnaa qayb ka mid ah sida ay ku samaysmaan dagaalyahanada falastiin ee khaza ka dagaalamaya kuwaasoo u babaacdhigaya cadowgooda iyo kaalinta ay masaajiddu ku leeyihiin barbaarinta jiilkaasi u qalab qaatay in muqadasaadka islaamka ay ka xureeyaan gumaystaha yuhuudda ah sheekadeennu waxay ka bilaabanaysaa mixraabka masjidka halkaas oo ah goobta ay ka soo burqato fikradda iyo ruuxda diineed ee dagaalyahanada filistiin muddo ka badan soddon sanno iyagoo hiigsanaya waddada shahaadada amba guusha waxay muqaawamadu saad ahaan u qaataan qur-aanka kariimka ah kaasoo ay ku dareemaan raaxo iyo farxad una ah tamar iyo casiimo ilaalo gurmad iyo guul sidaas ayayna rixladooda uga bilaabataa masjidka uguna dhammaataa haddii muddo sannad ah ay qarsoomeen masaajidda islamarkaana mixraabyadii ay ku dhex qarsoomeen burburka haddana dagaalyahanada muqaawamada waxay ku faraxsan yihiin inay haystaan dhufays kale oo aan la jiiri karin waana qur-aanka kariimka ah tasbiixda salaadda habeenkii iyo hilowga ay u qabaan shahaadada xaaladda diineed waa hubka ugu weyn ee maanta yaalla khaza kuna howlgalaan mujaahidiinteeda waana awood midda ugu badan ee lagu sii baaqi ahaado waxay ka soo bilaabatay dhaqan ruux oo ah qof qof ilaa ay noqotay mujtamac aan marnaba la burburin karin a-sheekh cisudiin alkhasaam wuxuu aasaasay qayb weyn oo ka mid ah katiibooyinka muqaawamada taasoo qarnigii labaatanaad ku dhisantay fikradda walaha islaamka ee guunka dheer iyo qur-aanka iyo sidoo kale tarbiyada diineed waana tan u suurtagelisay inuu gaaro qulubta dadka saameynna uu ku yeesho markaas uu masjidka jaamaca ah ee gacanta uu ku hayay uu noqdo halka ugu badan ee soo jiita dadka dukanaya muxaadaraadkiisuna ay dhaqaajiyaan mashaacirta iyo faraha mawaadicda uu ka hadli jiray sheekh cusudiin alkasaam ayaa ahaa mid leh nuucyo kala duwan sida dacwada tacliinta iyo wixii la mid ah taasoo keentay inay soo ajiibaan dhammaan dabaqaadka kala duwan ee bulshada dacwadiisuna ay noqotay leb asiibtay qalbiyada mujtamaca ishtishaadkiisana wuxuu door weyn ka qaatay kacdoonka xuraynta inkastoo uu wajahay dhibaatooyin badan iyadoo muddo sagaashan sano ah laga joogo ishtishaadka cisudiin alkasaam haddana ruuxda fikri iyo midii dacwadeedda uu ka tegey ayaa noqotay mid ka dhex guuxiisay jiilashii xigay si gaar ah kuwa xambaaray magaciisa ee hubka u qaatay si ay uga aaraan kuwii dilay islamarkaana raayada qaadaan gadaashiis waxaana kuwaas ka mid ah sheekh axmed yaasiin oo ah aasaasihii labaad ee muqaawamada kadib ishtishaadkii sheekh cisudiin alkasaam wax lala yaabo ma ahan in kacdoonkii koowaad ee shacabka reer filistiin oo qarxay siddeeddii bishii desembar ee sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii loo bixiyo magaca intifaadadii masaajidda sababtoo ah waxay ka soo baxday gudaha masjidka iyadoo codbaahiyaasha masaajidda ku xidhan ay ahaayeen afhayeenada dadka ugu yeera inay is-uruursadaan markaas oo barxadaha masaajiddu ay noqdeen barkulanka dhallinyarada ku hubaysnayd dhagxanta sida uu sheekh axmed yaasiin uu ku xaqiijiyey mid ka mid ah waraysyadii uu bixiyey intii uu noolaa intifaadadii koowaad ee filistiin ayaa ahayd mid fikraddeeda ay ka soo baxday masaajidda halkaas oo lagu dharaandhiriyey nuuca ay noqonayso laguna fuliyey iyadoo markaa laga jawaab celinayo dad rayid ah oo lagu xasuuqay deegaanka beytuxanuun ee qidaaca khaza dhallinyaradii xambaarsaneed dhagxaanta iyo bambooyinka macmalka ahna ay wajaheen cadowgooda sida ay masaajidda khaza barbilow ugu ahaayeen kacdoonkii koowaad haddana waxay sidoo kale barkulan muhiim ah masaajiddu ay u ahaayeen raggii ka qayb qaatay howlgalkii duufaanta al aksa sida lagu sheegay maqal ay bahisay saxiifadda the gaadiyan waxaana fariin loo diray dagaalyahanada iyo qiyaadadooda saacaddu marka ay ku beegnayd toban saac u qornayd sida tan shakhsi kasta oo soo xaadiri jiray dowlaadka tababarka caadiga ah waa inuu soo xaadiraa jamaacada masjidka salaada subax waqtiyada mugdiga iyo deganaanshaha ma aysan goyn masaajidda balse waxay sii xoojisay awoodda mixraabka iyadoo kuwa ka soo baxay ay noqdeen ragga u taagan falastiinta gumaysiga ku jirta iyo codkeeda sareeya kadib markii kooxaha muqaawamada filistiin ay la wareegeen qidaaca khaza waxay masaajiddu noqdeen qayb muhiim ah oo ka mid ah istaraatiijiyadda asaasiga ah ee xukunkooda halkaas oo ay ka aasaasmeen guutooyin badan iyadoo la bidhaaminayo doorka ay masaajiddu ku leeyihiin dhexdooda ayay muqaawamadu waxay dhammaadkii sannadkii labadii kun iyo sagaalkii ay soo qabanqaabiyeen mu'tamar loogu magacdaray masaajidda khaza waa guul iyo ciso waxaana ka qayb qaatay culimo iyo ducaad badan istaraatiijiyadda masaajidda ee khaza ayaana midho dhashay waxa ayna soo saartay jiilal ku xidhan kuwaasoo u taagan dhismahooda iyo qurxintooda doorka ay masaajidda kaga jiraan qidaaca khaza ayaa ahayn mid hal dhinac oo keliya ah ku kooban waxayna sidoo kale yihiin madaraso soo saarta culimmada iyadoo si maalinle ah loogu barto qur-aanka iyo sunnaha sidoo kale waa goob isku xirta maamulka iyo bulshada halkaas oo lagu soo hadal qaado arrimaha masiiriga ah lagana taakulayo dagaalka lagula jiro cadowga sahyu saliibiga ah doorka ay masaajidda kaga jiraan dagaalka waxaa caddeen u ah burburinta uu cadowgu u geystay iyadoo boqolkiiba sagaashan dhulka la dhigay masaajidda qidaaca halka kuwo kale ee soo harayna aan lagu dhiiran karin in lagu dukado iyadoo sidoo kale cadowgu si gaar ah uu u beegsaday a'immada si uu u jaro xididkaas uu ka burqanayo iimaanka iyo wax iska dhicinta ee ka jira qidaaca ku xirmay qur-aanka iyo masaajidda waxbaridda dagaalyahan iyo soo saarista dagaalyahanno saamaynta shakhsi dagaalyahan ah oo xambaarsan ruux iimaani ah goobta ugu badan ee ay ka soo baxdo haba ahaatee masaajidda haddana waxaa xoojinaya waxbarashada muqaawamadu waxay dib u habeyn ay ku sameeyeen manhajka waxbarasho ee qidaaca si kor loogu qaado hamiga dhallinyarada loona soo saaro jeel sii haya dhabaha xuraynta wax kabedel lagu sameeyey manhajka waxbarashada ee qidaaca ayaa sannadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii waxaa lagu soo kordhiyey maadooyin ay ka mid yihiin taariikhda islaamiga ee filistiin futuuxaadkii islaamiga ahaa iyo dagaaladii alxuruub usaliibiya arrimaha sidoo kale waxbarashada qidaaca khaza lagu soo kordhiyey waxaa ka mid ah barashada qorshayaasha dagaal hubka iyo halka uu ka jilicsan yahay cadowga sidoo kale culumta fiisigiska iyadoo dhanka kale xoogga la saarayo daraasadna lagu samaynayo hubka uu cadowgu isticmaalo iyo goobaha uu dacfiga ka haysto taasoo iyadana deliil u ah in muqaawamadu ay ku dadaalayaan soo saarista jiilka mustaqbalkii bedeli lahaa kan hadda hubka wata mid ka mid a arrimaha sidoo kale ka qayb qaatay soo saarista jiil muqaawima ah waxaa ka mid ah doorka ay qaadanayaan odayaasha qabaa'ilka ee qidaaca kuwaasoo ah dulmidiidyo xambaaray hamiga ummaddooda xasuusanna godobtii uu cadowga ka galay markaas oo ummadda ay mas-uuliyaddooda hayaan ku barbaarinayaan dariiqa shahaadada iyo jihaadka tarbiyadaas wanaagsan ee lagu barbaariyey dagaalyahan kasta oo ka dagaalamaya qidaaca khaza ayaa maanta ka dhigaya muqaawamada inay noqoto buur aan la jiirin karin waana jiil u diyaarsan guul ama geeri iskuna dhaarsaday inay ku sabraan caqabad kasta uu leeyahay dariiqa wakhti ay xambaareen hamiga ummaddooda garabkoodana ay ka baxday ummaddii ay isku diinta ahaayeen si kasta oo dhabbaha ay hayaan uu u dhib badan yahayna ku taagan xoraynta dhulkaas barakaysan كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار waa hagaag khasaare intee la eg ayaa ka dhashay duufaanta cusub ee ku dhufatay dalka maraykanka maxay tahay duufaantan uu baydhan ka qayladhaamiyey maxaase ka ognahay duufaannadii ugu darnaa ee qarnigan soo maray maraykanka warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir duufaanta halistaha milton ay ku dhufatay qaybo ka mid a dalka maraykanka gaar ahaan xeebaha gobolka florida ee koonfurta maraykanka uu ka bilowday subaxnimadii arbacada ee lasoo dhaafay duufaantan oo ay la socdeen robab wata dabeelo iyo daadad ayaa imaanayay laba toddobaad uun kadib markii duufaano kuwaa la mid ah ay ku dhufteen isla mandiqadaasi xarunta qaranka ee duufaanada ayaa sheegtay in icsaarka milton uu gaaray xeebta isagoo ku socda awood xooggan oo leh khatar weyn oo ah mid duufaanada kaga jirta heerarka ugu sarreeya xaruntan ayaa xustay in macluumaadka uu muujinayo in isha duufaanta milton ay gaartay xeebta agagaarka sister key ee degmada sarasota oo ah aagsiwan loo degan yahay oo ku yaal xeebta galbeed ee gobolka florida duufaanta ayaa la socotay dabeelo gaari kara ilaa laba boqol iyo shan kilomitir saacaddii iyadoo laga digay in heerarka badda ay kor u kacaan ilaa afar mitir duufaantan ayaa gaartay fasalka shan marka loo eego heerarka lagu qiyaaso duufaanada markii u socotay florida iyadoo kasoo baxday khaliijka mexico laakiin waxaa hoos loo dhigay fasalka ama darajada afar ka hor inta aan laga dhigin fasalka saddexaad markii xeebta gaartay saacadahaasi waxaa mas-uuliyiinta amerikaanka dadkooda ugu baaqayeen in qof waliba uu is ilaaliyo waxaana guddoomiyaha gobolka florida uu dhammaanba ku wargeliyey in ay ka diyaargaroobaan wax waliba oo dhici kara ka hor intii aysan duufaanta soo gaarin xeebaha gobolka rundi santis ayaa ku baaqay in laga fogaado waddooyinka guryahana lagu sugnaado eena biyaha faydaanaadka iyo hirarka aad u daran tahay halistooda wasiirka amniga gudaha ee maraykanka ayaa isna arrimahaasi iyo saameynta duufaanta wuxuu ku tilmaamay masale u dhexeysa nolol iyo geeri magaalooyinka ku dhararsan xeebaha galbeed ee gobolka florida waxaa ku dhuftay dabeelo watay roobab xoogan iyadoona dadku cabsi xoogan ay kula hooyanayeen goob waliba ay u aamin u arkayeen waxaa albaabada la isugu dhuftay goobihii ganacsi oo lasoo tuuray jawaano bacaad ah sidoo kale waxaa la xiray garoomada magaalooyin dhowr ah sida magaalooyinka taamba iyo sarasota waxaana khubaradaas hadaalaya arrimahan ay sheegeen in duufaantan ay noqotay mid ka mid ah kuwii ugu xooganaa duufaanada soo maray gobolkaasi waxaa dhanka kale hakaday safar madaxweynaha dalkaasi joe baiden lagu waday in uu ku tago almaaniya iyo angola oo bilaabman rabay maalintii khamiista duufaanta milton ayaa imaanaysay xilli laba isbuuc ka hor dhacdadan ay duufaan kale oo lagu magacaabo heleen ay ku dhufatay isla deegaano dhaca florida iyo gobollo kale oo ku yaala koonfur bari dalkaasi maraykanka taasoo dhalisay burbur baahsan iyo khasaare nafeed oo xoogan duufaanta heleen ayaa ka horeysay duufaantan cusub ee gobolka florida waxaana ku dhintay in ka badan laba boqol iyo soddon ruux halka burbur xoogan oo dhismayaal iyo waddooyin ahna ay geysatay duufaanta milton ee ku dhufatay xeebaha koonfureed ee gobolka florida waxaa marka laga soo tago burburka ay geysatay dhanka kale kuna foeyey ugu yaraan toban qof sida ay sheegeen mas-uuliyiin amerikaan ah halka malaayiin ruuxna ay gebi ahaanba ka go-een adeegyadii korontada sida ay wararku tilmaamayaan wasiirka amniga gudaha alexander mayrukas oo saxafiyad kula hadlay aqalka cad ayaa sheegay in ilaahay hadda ay hayaan macluumaad sheegaya dhimashada ilaa toban qof waxaana intaa ku daray in tiro gaaraysa toddoba iyo labaatan duufaan ay ku dhufatay gobolka florida eric jiil oo ah afhayeenka degmada saint louis ee xeebta bari gobolka florida ayaa warbaahinta u sheegay in silsilad duufaanahu ay sababtay dhimashada shan qof oo ay ka mid yihiin ugu yaraan laba qof oo ku nool deegaanada spanish lakes kuwaas oo loogu talagalay dadka shaqada ka fadhiistay sidoo kale mowqaca power outage u s ayaa sheegay in korontadu ay ka go-day in ka badan saddex dhibc laba milyan oo guri iyo shirkado oo ku yaala gobolka florida maalintii khamiista qaar ka mid a guryahan waxay sugayeen soo noqoshada korontada muddo maalmaha wixii ka dambeeyey markii duufaantii heleen laba toddobaad ka hor ay ku dhufatay aagaasi sida ku cad bayaanaad uu faafiyey mowqac wax ka qora arrimaha la xiriira go-itaanka korontooyinka ee dalka maraykanka waxaa in ka badan laba dhibic lix milyan oo qoys amerikaan ah oo ku nool gobolka florida ay la dhiban yihiin xaalado koronto la-aan ah maamulka magaalada st petersburg ee gobolka florida oo ah magaalo ay degaan dad lagu qiyaaso laba boqol iyo lixdan kun oo ruux ayaa gebi ahaanba biyihii cabitaanka ka jaray dadka deegaanka kadib markii tuubooyinkii muhiimka ahaa ee biyaha ay waxeelo soo gaartay bayaan uu soo saaray maamulka magaaladaasi ayaa dadka loogu wargeliyey in ay karkarsadaan biyaha kahor intaan la cabin ama wax kale aan lagu karin ilkahana la iska dhaqo markii uu dhaco dareen kale iyadoon intaa lagu daray in howlaha dib u habeynta la bilaabi doono markii uu jawiga dego oo ay xaaladuhu noqdaan kuwa la isku haleyn karo siday warka u dhigeen dhanka kale joe baiden oo duufaanta milton awgeed ka baaqday safaro uu ku tegi lahaa waddamo dibadda ah ayaa maalintii khamiista sheegay inuu arko in koongareeska maraykanka uu dib u shiro si loo xaliyo baahiyaha maalgelinta iyo fidinta gargaarka kadib duufaanada ku dhuftay gobolka florida baiden ayaa sheegay inuusan guddoomiyaha golaha xildhibaanada kala hadlin arrimo ku saabsan soo noqoshada koongareeska isagoo xusay in aan la filayn in xubnaha golaha wakiilada iyo kuwa sanadka ay ku laabtaan kulan ka dhaca washington ka hor doorashada madaxweynaha ee la qorsheeyey shanta novembar xeer ilaaliyaha guud ee florida ashley modi waxay dadka amerikaanka ugu baaqday in ay magacyadooda ku qoraan garbahooda haddii aysan awoodin ama doonin in ay ka tagaan meelaha khatarta ugu jira duufaanta milton tallaabadan waxay gacan ka geysanaysaa in si fudud loo aqoonsado dadka mar haddii ay dhacdo xaalad deg deg ah xilli ay shir jaraa'id qabatay moodi waxay sheegtay in dadka ay u baahan yihiin inay isticmaalaan qalin joogto ah si ay u qoraan magacyadooda si ay u fududaato in la ogaado marka loo baahdo ayay tidhi waxay sidoo kale xustay in gobolka weli kasoo kabanayo saameynta duufaantii middan ka horreysay ay heleen iyadoo la helayo meydadka dad hor leh oo yaala xeebaha senator riik socod wuxuu sheegay inaysan jirin cid badbaadin karta qof haddii uu naftiisa khatar geliyo mas-uul kale ee isna ku celiya isla talooyinka isagoona ku adkaysanaya in haddii qofku go-aansado inuu iska joogo uu qoro magaciisa taariikhda dhalashada iyo sidoo kale magacyada qaraabadiisa wuxuu bromel carabka ku adkeeyey in dowladda maraykanka ay ka dalbatay ragga gurmadka qaabilsan inaysan naftooda halis gelin haddii ay xaaladdu darnaato oo ay halisuhu issoo taraan inta ay socdaan duufaanada xaalado cabsi iyo walaaca ad u daran ayaa laga dareemayaa gobolka florida ee dalka maraykanka layaabsi ma lahan mana ahan markii ugu horreysay oo xaalad sidan oo kale qoobgariir ah laga soo calaamadeeyo gobolkan ama kuwo kale ee dhaca dalkaasi hase ahaatee waxa uu dhulkan allah ku salayday dabeelo duufaano iyo daadad cadaab ah iyo dab saamayntiisa aan la qiyaasi karin oo uga imaanaya xagga allaha ay caasiyeen ee la dagaalameen addoommadiisa haddii muslimiinta khaza ay la dhiban yihiin bambaanooyinka maraykanka farsameeyo ee yuhuudda ay ku garaacayso carruurta muslimiinta ah shacabka amerikaanka ayaa iyagana wajahaya awoodda rabbaaniga ah ee aysan marnaba awoodin inay iska dulqaadaan كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا ويا حين قد waa hagaag weli waxaad degaysanaysaan barnaamijka caalamulyowm qaybihiisii dhexana waan isla maraynaa ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ee ka howlgala waddanka maaliya ayaa sii xoojiyey weerarada ka dhanka ah cadowga allaah iyadoo saacadihii lasoo dhaafay bayaanaad kala duwan ay soo saartay mu'asasada azallaaqa ah lagu sheegtay howlgalle kala duwan ciidamada mujaahidiinta waxaa u suurto galay inay duulaan ay ku qaadaan fariisin malishaadka xukuumadda wagaduugu ay ku leeyihiin deegaanka bogo ee dhaca gobolka boolisa weerarkan ayaana waxaa lagu dilay ilaa toban askari iyadoo mujaahidiintu ay sidoo kale soo qaniimaysteen hub leh nuucyo kala duwan sidoo kale weeraradii ka dhacay waddanka burkina faso waxaa ka mid ah duulaan lagu qaaday fadhiisinka cadowga ee saami weerarkaas ayaa isagana waxaa ka dhashay dilka ilaa lix askari weeraradan ayaa imaanaya iyadoo ciidamada mujaahidiinta bishan ay fuliyeen howlgallo xoogan kuwaasoo qaarkood lagu xasmiyey saldhigyada maliishaadka xukuumadda togo iyadoo sidoo kale la weeraray garoomada diyaaradaha tumbukto iyo gaawo mujaahidiintan ay sidoo kale ku guulaysteen in howlgal inqimaasi ah ay ka fuliyaan caasimadda maali ee bomaako weeraradaas waxaa sidoo kale ka horeeyey weerar bishii muxaram ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen waqooyiga waddanka maali halkaas oo lagu dilay lixdan ka tirsan murdasaqada fagnar iyo maliishaadka xukuumadda bomaako gacantana ay mujaahidiintu ku dhigeen calooshad u shaqaystayaal ruushiyaan ah كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya walaalkeen ilyaas cabdulaahi waad mahadsan tahay suheeb waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida waxaannu ugu horrayn xubinteenna ku bilaabaynaa warbixin uu daabacay wargeyska new york times taasoo lagu qaadaa dhigaya ilaa lix sifo oo uu leeyahay donald trump kuwaas oo u horseedi kara sida ay majalladdu sheegayso guuldarrooyin iyo fashil xooggan oo ku yimaada hannaankiisan olole sifooyinkan ayaa badankood si aad ah u soo ifbaxay tan iyo markii uu ninkan mar kale isku soo taagay xilka madaxtinimo ee waddanka maraykanka iyadoona mar weliba ay warbaahintu soo gudbinaysay qaar badan oo ka mid ah astaamahan la sheegay inay burbur siyaasadeed u horseedi doonaan donald trump midda koowaad waa aflagaadada trump ayaa had iyo jeer sida uu ku caanbaxay waxa uu erayo aflagaada ah hawada u mariyaa kooxaha dimuqraadiyiinta iyo cid weliba oo aanan la dhacsanayn hannaanka jamhuuriyiinta iyo ololihiisan doorasho tiro badan ayaa warbaahinta lagu arkayay muuqaallo uu ninkan ku aflagaadeynaya madaxda hadda haysa talada waddankaas sida joe baiden iyo kamala harris isagoona samaynaya mararka qaar xitaa aflagaado shakhsiyadeed iyo dhaleecaymo ka dhan ah shaqooyinka dawliga ah midda labaad waa brobagandada iyo ballanqaadyada beenta kuwan iyagana waxa ay ka mid yihiin tilmaamaha la saadaalinaya in guusha trump ay dhulka la geli doonaan muddooyinka soo aadan waxayna saxiifaddu sheegaysaa in toddobaatan iyo siddeed jirkan uu samaynayo ballanqaadyo ay dadku u arkaan inaysan suuragal ahayn si keliya uu u helo taageero fara badan oo dhan walba ah midda saddexaad waa nacaybka xaddhaafka ah ee uu u qaba soo galootiga middan iyaduna waxay majalladdu sheegaysaa inay mugdiyeynaysa in mar kale uu kursiga aqalka cad ku soo rogaalceliyo donald trump maadaama dadka madowga maraykanka iyo kuwa asal ahaan aan u dhalan waddanka balse yaraantoodii yimid oo idil ay la safan yihiin hadda kamala harris kuwo kale oo fara badan misana waddanka qaxooti ku ah ay hadda qorsheenayaan inay isaga soo baxaan safka trump sida xogta joornaalku ay tibaaxayso xitaa xuduudaha dalalka mexico colombiya ilaa costarico waxaa hadda ku sugan dad badan oo danaynaya inay u codeeyaan musharaxa dimuqraadiyiinta taasoo fashil kale u soo hoyn doonta donald trump iyo xisbigiisa jamhuuriyiinta sifada afaraad waa rabshad abuuridda donald trump ayaa lagu sifeeyey inuu yahay madaxweynaha keliya ee si cad uga qayb qaata ama abaabula rabshado xooggan oo ka dhaca gudaha dalka maraykanka kuwaas oo ugu dambayn geysta khasaare lixaad leh kadibna waxa uu isku dayaa inuu ku xalliyo inuu yidhaahdo waa arrimo dabaaldeg ama shacab muujinaya aragtidooda ku aadan sheegaas ama sheegaas dabcan waa sida ay saxiifaddu hadalka u dhigaysee sifada shanaad ee soo dedejin karta guuldarrada trump ayaa iyadana waxaa lagu sheegay isku dhexyaaca xilliyada uu jeedinayo khudbadaha iyo in mowduucaanan qusayn siyaasadda lasoo dhexgeliyo hadaljeedinta tani iyaduna waa dhibaatooyinka joogtada ah ee uu samaynayo donald trump muddooyinkii dambe inta uu ku guda jiro hadaljeedintiisa isku soo baxyada dadkuna inta badan waa kuwo ku jahawareersan muhiimadda hadalkiisa maadaama uu mowduucyo aanan islahayn isku dhex furaya mar weliba taasina ay hoos u dhigaysa kalsoonida taageerayaashiisa iyo dadka waaweyn ee tiiviyada u soo hor fadhiistay si ay u maqlaan waxa uu la soo shir tegay trump waa sida ay new york leedahay sifada ugu dambaysa ee lixaad waa qaladaadka joogtada ah ee uu Trump galaya xilliyada uu jeedinaya hadalladiisa sida majaladu ay tibaaxayso waxaa muddooyinkii dambe ku sii lixaadsanaya ninkan qaladaadka siyaasadeed iyo magacaabidda madaxda waddamada weliba si saxan waxaana tusaale loo soo qaadanayaa khudbad uu sannadkan gudihiisa jeediyey xilli uu doonayay inuu magacaabo madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayuu ku qalday Viktor Orban oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Hungary ilaa markii dambe uu saxay mid ka mid ah kaaliyaashiisa dhammaan sifooyinka aynu soo sheegnay ayay warbixintu leedahay waa kuwa dilaaga ah misena soo dedejin kara guuldarrada Donald Trump ciidana afka u gelin karta rajada malaayiinta ruux ee taageersan xisbiga uu xarigga u hayo ee jamhuuriyiinta haddii aynu intaa uga gudubno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa wargeyska financial times ee ka soo baxa dalka ingiriiska waxa uu daabacay maqaal ku saabsan xaaladda quusta ah ee laga muujinaya heshiiska xabadjoojineed ee la doonayay in loo soo dabaaliyo marinka khaza iyo dhinacyadii waday dhiraandhirinta oo lagu soo warramaya inay ku kala kaceen kalfadhigoodii ugu dambeeyey sida ay tibaaxaysa xogta majalladan waxaa meel quus ah taagan dhammaan dhexdhexaadayaashii xabadjoojinta khaza iyagoona sameeyey sida ay warbixintu leedahay iskudayo dhowr ah oo ay xal u arkeen balse ay dhammaantood fashil ku soo afmeermeen waxayna ugu dambayn middaas dhalisay in gebi ahaanba la soo laabay faylasha heshiiskii xabadjoojineed ee la doonayay in loo soo dabaaliyo marinkan ayay isugu darsameen goodoonka iyo gantaallada aanan kala joogsiga lahayn middan ayayna majalladu sheegaysaa in dhiiranaan ay sii siisay gumaystaha yuhuudda iyagoona muddooyinkan dambe bilaabay dhaqdhaqaaqyo ay ku sii labajibaarayaan xasuuqa iyo godoonka ay ku hayaan dhammaan marinka albaabadiisa innagoo markan kaabiga ku sii hayna gebagabadii xubinteenna maanta waxaan ugu dambayntii soo qabanayaa majalladda asharqul awsad oo daabacday maqaal ku saabsan xiisadda sii xumaanaysa ee u dhexaysa labada gacan ee kuuriya iyo biyoyaanga oo qaaday tallaabo hor leh oo saamayn u geysan karta bulshada ku nool labada dhinac sida wargeysku uu ka soo xiganayo wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi waxay xukuumadda waddankaas gebi ahaanba saacadihii lasoo dhaafay ay jartay dhammaan waddooyinkii waaweynaa iyo qadadkii tareennada ee gaari jiray ilaa dhanka kuuriyada koonfureed biyoyaang ayaana tibaaxday in middan ay u samaynayso si ay u adkayso ammaankeeda dhanka dhulka maadaama bay tiri muddooyinkii dambe dhaqdhaqaaq laga dareemaya dhanka xukuumadda siyool kuuriyada koonfureed ayaa lagu soo warramayaa in bishii julaay ee sannadkan ay waddooyinka waaweyn qaarkood ay ku aastay miinooyin xooggan taasina ay qayb ka tahay waxyaabaha soo dedejiyey tallaabadan ay qaaday kuuriyada waqooyi guud ahaan inahaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan aan iminkana idinku wareejiya dhanka walaalkaen suheyb cabdulaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaado qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحياء waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamulyoom ayaan isla soo gaarnay wararka ka imaanaya dhulka daanta galbeed ayaa sheegaya in xiisadaa u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo nidaamka camiilka ah ee filistiin ay ka taagan tahay halkaas kadib markii nidaamka maxamuud cabbaas uu ugaarsi ku bilaabay dagaalyahanada falastiiniyiinta ah ee hortaagan cadowga gumaystaha dagaalka ayaa yimid kadib markii nidaamka camiilka ah ee filistiin uu qafaashay axmed abucayida oo ah hogaamiyaha katiibada duubaas waxaana xigay in dhinacyada uu dhex maray dagaal culus hogaamiyaha la qafaashay waxa in muddo ah ku daba jiray ciidanka sahaynada iyagoo ku fashilmay inay ku qabtaan howlgallo dhowr ah kooxaha muqaawamada filistiin ayaana bayaan ay soo saareen waxay ku cambaareeyeen falaalka ka dhacay daanta galbeed iyagoo eedeen u jeediyey maamulka maxamuud cabbaas sidoo kale muqaawamada ayaa shacabka magaalada duubaas waxay ugu baaqeen inay go'doonka ka qaadaan dagaalyahanadooda oo uu hareereeyey nidaamka camiilka ah ee fadhigiisu yahay daanta galbeed maalmihii lasoo dhaafay dhulka daanta galbeed waxaa ka socday qafaal iyo beegsi ay wadaan maleeshiyaadka maxamuud cabbaas taasoo keentay in mararka qaar dadka shacabka ah iska horimaad ay kala hortagaan nidaamkaasi tallaabooyinkan ayaa imaanaya iyadoo shacabka dhulka daanta galbeed ay wajahayaan duulaankii ugu xoogganaa si maalinla ahna magaalooyinkooda loo soo weerarayo halkaas oo lagu laynayo dadkooda kuwo kalena lagu qafaalanayo islamarkaana lagu burburinayo hantidooda
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى